بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كي طبعا يا أفراد كتابك سفينة النجاة فصل شروط القصر قصرك شروطيسو سبعة تدبوي salaadoo la qasriyo oo la gaabinayo shuruud buu qasrigaasi leeyahay waa toddoba an yakuuna waa inuu yahay safaruhu qofka safarkiisu marxalatayni laba marxalo iyo wixii ka sii badan laba marxalo waa maxay laba maalin socod weeye oo gaadiidka culus sida awrta raran oo kale meeshay laba maalmood u socoto afar gelin afar gelin meeshaas baa afar caana maalma la dhahaa marxalatayn baa la yihahda laba marxalaa la yihahda marka safarka qofku markuu salaada gaabinayo meeshuu u safray marxalatayn waa inay jidho ugu yaraan marxalatayn waa afar gelin meesha loo socdo intaad tukanaysa inta wax la cunayo iyo inta mar la degayo ayaa laga jaraya waa afartan iyo sideed miil oo haashimiye ah waa afar burud ama waa lix iyo toban farsakh waxay u dhigantaa tusaawil yowm maanta waxay u dhigantaa waaxid wa hamaaniin kilomitr siddeetan iyo kow kilomitr siddeetan iyo kow kilomitr meeshaa u safadhay hadday jidho salaadda waa qasrin ka dhah waa gaabin ka dhah iyo wixii ka sii badan safarkii intaa ka yar ku gaabin maysa salaadda an yakuuna safaru marxalatayni waa inuu yahay oo xadiidkaa soo arooray ibnu cumar iyo ibnu cabaas laba ragcadood bay tukan jireen waana afuri jireen afar burud meeshii loo socdo afartaa gelin wey bayhaqi baa wariyey sanadku waa saxiix bukhaarigiina saxiixiisao ku sheegay isagoo xadiidku tacliiq ah laakiin siiqatuljasmi buu ku wariyey siiqo go-aana buu ku wariyey masaafadan labada marxalo haddaa xataa badda ku safadhid iyo haddaa biriga dhulka ku safadhay waa isku mid xataa haddaa hal saacad ku goysid ama nus saac waa qasrin ka dhaa salaaddii soo gasha zaman yar haddaa meeshii fogeyd ku gaadhid siddeetan iyo kow kilomitr ee ka badan qasrigii waa kuu banaanya maalan bi daa'ira ba yihahdo diyaarad buu ku gooy ama bi sayaara gaari falcibratu waa lilmasaafa meeshu intay jidho weeye bes diyaaraddan saa uxiimeysa marku raaco maanaa afar gelin socda dhihi maayo afar gelin intii la socon jira wuu socdo nus saac bayse soo wad ama hal saac gaariguna waa orday intoo kale soo wada ama in ku dhow waa gaabinayaa inuu gaabiyaa u bannaan wey ayib markaa gaabinta bilaabaysa magaaladaadi waa inaa ka baxday adoo magaaladaa ka safadhay weli ku dhex jira gaabin bilaabi mayse magaalada inteeda camiran waa inaa dhaafto haddii silig ku wareegsan yahay siligeeda waa inaa dhaafto iyo suur waxay dhahaan waa inuu meesha ka baxo waxaa shardi ah inuu intaa dhaafay dhulka laakiin kharkharaabkaa iyo meelaha beeraha magaalada iyo meelaha cawska lagu tallaalay iyo inuu dhaafo shardi maaha meel la dego meeshaasi maaha waxaa la mid ah almakhaazin waalmasaanic meelaha makzinada makzin meelaha kaydadka la dhigto ama biyaha lagu kayshaa ama raashina wax kasta baqaaro waaweyn ha noqoto ama masaanic warshadaha haddii la doono baadiyahaaba loo saaray kuwa adoo aan gaarin baa gaabin ka dha salaada magaalada inta inaad dhaaftaa muhiima intaan camiran waay waxaa kaloo shardiga waa sel fasar muhiima weeye wa an yakuuna mubaaxan safarku waa inuu yahay mid bannaan safar xalaaloo bannaan waa inuu dembi waa inuusan aadin waa safar waajiba ama waa safar sunna ah ya ama waa safar mubaaxa ama waa mid karaahiya laakiin safar xaaraana lama ogola safar mubaaxa waa inuu u safray hadduu rabo inuu dad soo laayo ama dad soo dhaco ama waddo gooyo iyo balaayo inuu sameeyo xoolo baada dad ka soo qaado iyo waxaas ma jidho ma gaaminayo safar mubaaxa waa inuu yahy dan saxiixa waa inuu leeyahy safarka hadduu dembiba aaday ma gaabin karo dad muslimiinu rabo inuu la soo dagaalamo ama waddada inuu gooyo raba ama safarul marati naashizati qof dumar oo naashizo noqotay oo waxa weeye xumaatay oo zawjkeedii ku naashizowday safar ay gashay weeye safarradan salaada lama gaabiyo waa safar dembiga mid waxaa jira safar fiican inta bilaabay dhexda markuu marayayba isbedelay awal wax caadi u safro fiican dhexda markuu marayayba wuxuu u bedelay si xun wuxuu isiri maabaladaan kharibti kaasi waa ka duwan yahay isaga xugun kaloo qaataa waaye qofkaa safar waajiba hadduu aaday xajkii ama deyn lagu lahaa inuu iska soo bixiyo safar waajibaa la yidhaahdaa safar sunnaana qaraabou raba inuu soo xiriiriyo soo booqdo soo xiriiriyo xiriirin ama xaj sunnaabuu ku noqday iyo cumro iyo waxaas safaradaas waa sunni kutubtu waxay ku dadhaan wa ziyaaratu qabri rasuuli lahi sal l sl nebi maxamed buu rabaa inuu soo salaamo soo booqdo calayhi salaatu wasalaam safarada sunnada ah bay kutubta ku sheegayaan kuwaa shuraaxda ah kulli marka safarada la qaybinayo waxa weeye nebigi buu rabaa inuu yihahdo assalaamu calayka yaa rasuula allah inuu salaamo calayhi salatu wasalaam ama waa safar mubaax iska ah ganacsi iyo rogrogasho u dhaqaaq waa gaabin karaa ama waa safar karaahiya waa maxay keligiis qofku inuu safro ma fiicna in lala socdaa fiican haye waxaa kaloo shardiya wal cilmu inuu ku cilmi leeyahay bijawaazi lqasri gaabinta banaanaanteeda salaada in la gaabiyo inay bannaanta muxuu tukanaya hadduusan cilmiba ulahayn in la gaabiyo inay u bannaanta dad iska gaabinayo iskaga dayda lama rabo waa inuu cilmi u leeyahay inuu gaabiyo inay u bannaan tahay wa niyatulqasri baa shardiga gaabin inuu niyeysto cindal ixraami markuu salaada xiranayo gelayo safarka dheer horta waxaa ku xiran afar masalo salaada waa la gaabshaa soonkana waa la afuraa khufeynkana saddex maalmood baa la masaxdaa iyo saddexdooda hameen salaadahana waa la jamciyaa duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha laba laba laisku raacaya afartaas masalo waxay ku wada xiran yihiin safarka dheer oo aynu sheegnay siddeetan iyo kow kilomitr gaaraya iyo wixii ka badan waxaa kaloo la rabaa niyatulqasri markaa gelaysid salaadda aa gaabinaysid buu wuxuu niyeysanaya inuu gaabinayo cinda alxiraami weeyaha de waa markuu xiranayo markaasuu niyeysanaya dadka marka waxaa meeshaa jirin waxaa masale dadka ku faaftay oo soomaalida in badan ku faaftay qofku wuxuu leeyahay qasri baa ii xiran ha iska tukada aniga qasri baa ii xirane qasri xiran maba jiraba wax qasri baa ii xiran la yihaahdo ma jidho qasriga goormaa la xirtaa markaa gelaysid oo allahu akbar les qasri asaaka markaa kasoo safraysay magaaladaadii aa soo xiratay maba jiro qasri baa ii xirnaa qasri baa ii xiran ma jidho wax ka jiraa ma jiraan qasri baa ii xiran waxa weeye qasriga waxaa la xirtaa marka salaada la gaabinayo oo macnaa aa gelaysid allaahu akbar markaad leedahay markaasaa weeyaan markaas weeyaan u fiirsa marka wax kuu xirnaa ma jiraan oo awal a meel ka soo xiratay waxaa shuruudda ka mid ah ilaa isaga wakaa safiinaha qofku fahmi waa garanaya niyatulqasri goorma cinda alxiraami marka hadda xiranaysid salaadda marka hadda gelaysid wey aa xiranaysid baa qasriga niyeysanaysaa wa an takuuna salaatu salaaduna waa inay tahay rubaaciyatan salaadaa farey ah salaadda la gaabsho waa tee salaada afar ragcadood waa inay tahay afar ragcadood maqribka lama gaabiyo subaxana lama gaabiyo duhur iyo casar iyo cish kuwaasaa gaabin ka dhah waaya qoladan berigi wada safarnayoo maqhribka dheheen aan gaabinno war maqhribka lama gaabiyo maya waa la gaabshaa waa nagu qabteen nin buu ahaa maqhribkiibu wuxuu rabaa in laba laga dhigo ragcadood waa jidhaahay war ma jidho waay maqhribka saddexdiisaa la tukadaa jamcu wax ku leeyahay xagga u rar ama xaggee gaabin ma leh waaye waxaa shardiya wa dawaamu safari safarku inuu daa'im yahay ilaa tamaamihaa laga gaaray ilaa salaada taam noqoshadeed ilaa salaadu ka taam noqonayso safarkii waa inuu daa'im yahay waa shardiga lixaad ninkii salaada gaabinaya salaadda afarta ragcadooda ilaa uu salaada ka dhammaynayo oo assalaamu calaykum miimka u dambeeya oo la imaanayo waa inuu safarkii weli jiro waaye ee safarkii hadduu go-dooniya marka boosaarnaa isagoo weli salaaddii ku dhex jira ee soo xirata waxaa la yidhi waatan dekedii baa la yimid magaaladaa deganeyd baa lagu soo xirtay dee markaa ma noqonayso shardiga toddobaada u dambeeya waxa weeyaan waalaa yaktadiya waa inuusan ku xiran kan salaada gaabinaya bimutimin mid isagu taam yeelaya mid salaada dhammaystiraya afar tukanaya kuma xiran kadhid adoo salaada gaabinaya oo laba tukanaya fii juz-in juz oo min salaatii ka mid a waa inuusan kaga xihan kaga dayan xataa atixiyaadka u dambeeya haddaa kaga xiratay qof salaaddii taam yeelaya oo aad rabti intaa dhowkacda inaad laba ragcadood tukatay laguma ogola juz ka mid aa salaaddii kaga xiratay ee haddaa mar ku xiratay dee taam u tuko weeye fii juz-in min salaati allaa yaktadiya waa inuusan ku dayan kan salaada gaabinaya bimutimin mid taam yeelaya fii juz-in min salaati hal juz oo salaaddiisa waa inuusan kaga xiran kaga dayan nin kaloo salaada gaabinaya ku xiro ama haddii kale la taamyeel kuwan iyagoo kuwa taam yeelaya hadday kugu xirtaan dhib male kaa dambeeyaan laakiin adigu nin taam yeelaya ha ku xirani haddaa ku xiratina taam yeel waay faslun hada fasil wey shuruudu ljumucati jumcada shuruudeedu jumcada shuruudeedu sittatun lix weeye salaada jumcada asxideeda shuruud baa loo shardiya jumcadu waa fardu cayn khasab ku ah qof muslima oo qaangaara oo caaqila oo nin ah oo xor ah oo muqiim aho meesha degan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min yowmi اljumcati fascaw ilaa dikri اllaahi wadaru lbayc war beeca iska daay gadinka mar haddou dhacaba aadaankaa dambe beeca umaba dhowaan ka dhidba ayb shuruud baa jira marka shuruuddaani dheeraad bay la tahay jumcada gaar u leh salaadaha kale dheeraad kala tahay an takuuna waa inay tahay kulluhaa dhammaanteed salaada jumcada dhammaanteed fii waqti الظuhri duhurka waktigiis u fiirso xilliga duhurka waa in la tukado jumcada barqadii looma sii hormarin karo lagamana gadaal marin karo waan tuqaama waa in la oogo fii khidati اlbaladi jumcada waa in la oogaa magaalada dhismayaasheeda dhexdooda khida khidati اlbaled abniyat اlbaled magaalada dhismayaasheeda beled اlmujamiciin kuwa jumcaysanaya magaaladooda dhismayaashaas waa in laga dhex ogo ee waa maxay dadkaas waa inay magaalada dhismayaasheeda jumcadu ay tahy magaalada dabaddeeda waa inaan lala aadin oo magaaladii dabadda ula baxaan meeshii salaada gaabinteeda laga bilaabaya hadday la aadaan dee meeshaas waa qof safraye qof safrayna yaa jumco kuleba lagumaba leh waaya halkaa banaankaa lala aadi maayo xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa raashidiin jumcada laguma tukan ilaa meesha magaalada mooyaane hadday bannaanaan lahayd in meel kaleoo bannaana lagu tukan karo waa la samayn lahaa hal mar haddii la sameeyana walow fucilatu haddii la fali lahaa walow maratan la nuqilat ilayna waana loo soo rari laha waxna la dhihi lahaa waxaa dhacday xilli xilliyada ka mid ah in halkaa lagu tukadaa la dhihi lahaa laakiin ma dhicin taasi taasi ma dhicin wey waaye taasina wataa jumcada magaaladaa lagu tukanayaa dhismayaasheeda bannaankeeda la aadi maayo u fiirso marka waagi dhowto dad madaxa oo s- iskugu jiray dowlad iyo shacab iyo dhaqan iyo wax kasta intay baadiye halkaas shir la aadeen iyo martiqaad ay jumca ku tukadeen waxay dhaheen dadkii jumcada tukan jiray dee halkay joogaan aan iska tukan baadiye waxay aadeen aan magaalaba shaqo ku lahayn oo hadda deegaanadeena aanay ka dhacdo dee halkaana la rabaa inay fahmaan a dee magaalada markaa joogtay waajib kugu ahayd magaaladii ka tagto baadiyaa maraysaa dadkii o dhan hadduu baadiyaha u safur aado ma waxaa la dhahayaa halkan lagu tukado jumca jidhe jumcadii magaaladii bay lagu tukanayaa idinkuna sa- safar baat waaya taasina wataa dhismayaasha shardi maaha inay dhagax ka dhisan yihiin waxay doonaa ha ka dhisnaadeen dhoobo iyo dhagax iyo ramaali iyo la- jiingad iyo laguma dhihin wuxuu waa inuu dhagax wada yahay ama waa dhagax yihiin meeshu waa inay magaalata meesha haddii mar dhisma leedahay magaalo weyn iyo magaalo dhexe iyo magaalo yar waxay doonta ha noqoto shuruudii haddii la wada helo waa lagu tukanaya misri waxaa la yidhahdaa magaalada xaakim sharciyaa jooga xaakim s- dawliyana waa joogaan suuqna waa leedahay madiina la yidhahdaa misrina waa la dhahaa beledna waxaa la yidhahdaa intaa qeyb ka mid a wixii laga helay tuulo waxaa la dhahaa waxaan intaa midna lahayn tuulo xaakim sharciya ma joogo iyo maxkamad xaakim siyaasiya oo dawliya ma joogo suuq weyn ma leh waa tuulo qaryaa la yidhahdaa taas waa badan yihiin waaye haddaba fiiri waxaa shardi ah halkaa in laga oogo waan tusallaa waa in la tukado jamaacatan jumcada waa in jamaaco lagu tukado salaadaha kale waxay ku khilaafsan tahay salaadaha kale qof keligii waa iska tukan karaa jumcaha qof keligii iska tukanaya ma jidho jamaacay u baahanta wa an yakuunuu jamaacadu waa inay yihiin arbaciina afartan axraaran xor ah dukuuran lab baaliqiina qaangaar ah mustawdiniina ka wadan yeeshay meesha shuruud wey afartanka haddii la tirinayo rag baa la tirin waa inay xor yihiin meesha waa inay degan yihiin maanta qofku meesha maraya laiskaga tarsan mayo tirada waaye qaangaar yihiin ka wadan yeesheen meesha degan yihiin waa inay dadkaa yihiin oo qofka mustawdinka waa qofka xi- xagaa iyo diraac midna aan ka guurayn meesha ilaa dan inuu maarata u qabsana maa deegaan oo ah meesha waaya wa allaa tasbiqa haa waa inaysan ka hormarin haa oo jumcadan ah walaa tuqaarina haa waana inaysan la xiriirsan haa oo jumcada ah jumcatun jumco kale fii tilka lbeledi magaalada iyada ah waxaa weeye jumcada laan tukanayno jumco kale waa inaysan ka hormarin horumarku waa maxay allaahu akbar hadday ra'da naga hor dhahaan qoladaasaa horeysa qoladii ra'da ku hor dhawaaqdo oo allahu akbarta takbiirta ra'da u dambaysa ku hor dhawaaqday waana inaysan la xiriirsan xiriirsiguna waa isku mar hadde isku mar bay xirteen jumco kale oo aan meesha looga baahnayn dadku waa inay isku meel iskugu yimaadaan hadday isku imaan karaan colaad iyo balaayo dhex olin meel u waasacan la wada heli karo lagu wada tukadaa la rabaa hagee muslimiinta u kala cararayaan isku meel ku tukada waayo haddaa isku tukan ka dhaan oo fursad ay idiin tahay idiin la eg tahay makaanku waasac idiin yahay ummaddu inay isku timaadaa la rabi maalinta inay kulmaan baa la rabay jumco kaloo aan loo baahnayn waa inaysan meesha ka jirinin waaya haddii laba jumco isku mar la oogo ama ka badan cududaar la-aan tan hor dha- u hormadhabaa baa ka jidha oo la hor xirtay wallaahi tasbiiqahaa waa inaysan ka sabqin oo ka hormarin walaa tuqaarinhaa la xidhiirsan jumcatun jumco kale fii tilka albeledi magaalada iyada ah haddiise loo baahdo oo la kala fog yahay ama colaad keento ama meel waasic aan la helayn taa maaha waa lagu ogolaado wa an yataqadama waa inuu ka hormaro haa jumcada khudbataani laba khudba waa inay ka hormadho jumco kastoo la tukanayo maxaa shardiga laba khudbo ka horeysaa la rabaa iska gal maaha sida salaadaha kale iska aqi maaha waa laba khudbaa la rabaa khudbo laba khudbo waa inay ka hormaraan nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam maalinka jumcada laba khudbo uu khudbayn jiray dhexdoodana waa fariisan jiray inay khudbadu jumcada ka horeysana waa ijmaac lagama gadaal marinayo arkaan faslun haadaa faasilun weeye arkaanu lkhudbatayni labada khudba arkaantood labada khudbo hadda aan mar haddaan soo hadal qaadnay wuu ku leeyahay laba khudba waa inay ka hormaraan soo lama dhihin labadii khudbaan ba kasii hadlaya arkaanu lkhudbatayn waa khamsatun waa shan qof kastoo khadiiba shantaan buu iska ilaalinayaa arkaanta arkaanta waa wax haddii la waayo aan waxba jirin qofka dhegaysanayo rabo qolaha jumcadooda saxday inuu la tukadana inay akhriyeen buu iska fiirinayaa ninka meesha ka khudbaynaya inuu saxay iyo nin inuu iska yahay kitaabkiisa iska soo qaato aan arkaan iyo midna la socon kitaabku hadduu qoray haddii kale iyo wax ka dhimanaya midna la socon aan cilmigeeda iyo nidaamkeedaba haynba kitaabku waxa weeye inuu qoro iyo inuusan qorin iyo inuu qaar ka tago iyo inuu wax kastaa dhici ka dhah waay arkaan khudbatayn khamsatan weeye xamdullaahi ilaahay mahadintiisa weeye fiihimaa labada labada khudbo ilahay waa in la mahadiyo waa shardi labadaba xamdi maadat lxamdi waa in lala yimaado xamdi baa lala imaanayaa alxamdu inaad dhahda shardi maaha maadadan weeyaan alxamdu lilah axmad ullah ana xaamidun lilah ya allaha axmed maadadaasaa la rabaa xamdiga xaa iyo miim iyo daal shukri maadatu shukri hadduu ku bedelo iyo maadatu hanaa'i ammaan iyo maaha laa ilaaha ila allahu wa alxamdu lilaah xamdi waa inuu la yimaado wasaara calaa haada salafu walkhalafu salaf iyo khalafba saasay ku- ku- ku socdeen tan labaad waxa weeyaan wasalaatu ku saliid cala annabiyi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam fiihimaa labada khudbaba labadaba salli baa laga rabaa salli waa salliga nebiga calayhi salatu wasalaam allaahumma salli calaa muxamed ama sala allahu calaa muxamed usalli calaa muxammadin iyo wixii la mid a waa inuu nebiga magaciisana la yimaado muxamed iyo magacyada kale oo la midka ah isimka laakiin oo imaanayo isim daahira waa inuu yahay nebiga markuu ku salinayo calayhi salaatu wasalaam magacyada daahirka ah aan damiirka ahayn waa inuu ugu saliyo falaa yakfi damiiru hadda waxaa badan khudbooyin sala allahu calayhi wasalam oo khudbadii dhexdeeda ah meelo dhexaa ku dhex dhaho laakiin horta midda arkaanta ka mid a waa inuu magacii nebiga sheego damiirkan xataa meel u noqonayo xataa hadduu soo sheegay ma kaafinayo saasaa loo badan yahay sala allahu calaa s- muxammadin ama sayidina muxamed iyo wixii la mid a hadho laakiin sala allahu calayh damiirkaas yuusan ku kaaftoomin waxaa salligu lagama maarmaan u noqday xadiid baa odhanaya bayhaqigaa wariyey qola meel ma fadhiisaan oo markaa magaca ilaahay ma sheegi waayaan nebi maxamedna kuma sallin waayaan salligiisa iskama daayaan calayhi salatu wasalaam ilaa kaana calayhim tiratun nusqaan iyo dakana qoladaa dushooda ah hadduu rabbi doonana waa cadaabin hadduu doonana waa waa iska cafinaya akhrajahu tirmidiyu xasanahu walxaakimu wasaxaaxu calaa shardi lbukhaariy xadiidka cirkaasoo maraya heer sarac weeye waxa weeyaan meel ummadii iskugu timaada wax yarba fadhiyo waa inay nabiga ku saliyaan calayhi salaatu wasalaam shardiga saddexaad iska jir shardi maaha rugni weeye rugniga saddexaad walwasiyatu isku dardaaran weeye bitaqwaa cabsida ilaahay la isku dardaarmo fiihimaa labada khudbaba labada khudbaba dardaaran cabsida ilahay la isku dardaarmay baa la rabaa lafdu taqwa ama lafdul wasiya inaad la timaadi shardi maaha laakiin dardaaran baa la rabaa erey laga fahmi karaa inaad la timaadi ee uusiikum inaad dhahdi shardi maaha uusiikum bitaqwala shardi maaha itaqu llah wa adicuhu inaad dhahdi shardi maaha laakiin waxaa la rabaa in la helo dardaaran cabsida ilahay laisku dardaarmo nebigaasaa ahaa calayhi salatu wasalaam saddex rugni hadda ma sheegna saddexdaas hal khudba ma leh khudbada hore jumcada waa lagaa rabaa khudbada dambe oo jumcadana waa lagaa rabaa saddexdaa khudbadaan laga helin ma jidho liitibaaci salafi walkhalafi fii dalik labada kale shuruu arkaantu li shan bay ahayd moogtahay labadan kale khudbo kasta lagama rabo khudbooyinkaa kale leh sida fiican wa qiraa'atu aayatin aayad akrinteedu wey oo min alqur'aani ka mida fii ixdaahumaa labada khudbo midun ka mid a ninka khudbaynaya labada khudbo mid ka mid a waa inuu aayad qur-aana ku akriyo tan hore khudbada hore inuu ku akriyaa weliba fiican laakiin hadduu xataa tan dambe ku akriyo waa waa waa u jidhaa aayad macna fahansiinays waa inuu akriyo uma nadara keliya hadduu iska yihah waxaa la leeyahay may aayad ha la yimaado mufhimaa oo waadixu lmacnaa waadixat lmacnaa kan u dambeeya arkaanta waxaa weeye wاdducaau ducayn lilmu'miniina ragga mu'miniinta iyo wاlmu'minaati fi lأkhiirati khudbada dambe aayadda in khudbada hore loogu akriyo waxaa loo jeclaystay maadaama khudbada dambe ducadii ku jidho labada khudba ha la isku dheelitiro arkaantu soo shan maaha saddex khudbada horena waa ku jiraan khudbada dambena waa ku jiraan waa isleegyihiin halkaas soo maha khudbada dambe gaar waxay u leedahay ducada afar wadhig dee khudbadii hore marka aayadda iyada ha lagu daro si iyana afar ugu noqoto tan dambena waa lagu akrin karaa laakiin tan hore ha la geeyo waaye labadaa khudbo siday iskugu dheeli tirmaan siday iskugu dheeli tirmaan wax khayr baa qofka lagu ducaynayaa oo arrin aakhiro ah arrinta adduunkana waa lagu ducayn karaa lakin midda aakhira waa inaysan meesha ka maqnayn arkaantaasaa loo baahan yahay faslon shuruud lkhudbatayni labada khudba shuruudood casharatun waa toban shuruuduna waa wixii haddii laga tago shayga uusan jirin shardiga haddii la waayo kii loo shardiyeyna la waa waa toban khudbooyinka kale lama leh khudbada jumcada khudbooyinka kale wax yar bay la leeyiy in dadka la maqashiiyo iyo qofka khudbaynaya inuu nin yahay iyo inay carabi tahay rimligaa qaba intaas weeyaane laakiin khudbooyinkan shuruuddan jumcada gaar u leh badankeeda kow adahaaratu ka dahaare qab can ilxadathayni labada xadadba labadee alasqari kan yar iyo walakberi kan weyn qofka khudbada akrinaya xadadka yaroo wixii weese keena ah weese waajibiyaah iyo kan weyn oo wixii qubays keena ah labadaba waa inuu nadiif ka yahy daahir waa inuu ka yahy weese qabo dahaaro qabo wadahaarati maya wadahaaratu baa shardiga dahaaro qab can inajaasati najaase xaggee daahir ka yahay fi thawbi marada dhexdeeda uga daahir yahay iyo wal badani jirka iyo wal makaani meesha uu taagan yaho ka khudbaynayo qofkan khadiibka dharkiisa iyo meesha uu taagan yahay iyo jirkiisa waa inay daahir yihiin waxaa kaloo shardiga wa satru lcawrati cawrada asurideed cawradiisu waa inay asuran tahay satru lcawra waxaa afara walqiyaamu istaag cala alqaadiri qofka awooda khudbada istaag waa inuu noogu akriya waaya hadduusan awood u lahayn inuu istaago fadhiga waa ku khudbayn karaa istaag baa lagu akrinaya fadhi baa u dhaxayn doona waa kan waljuluusu fadhi baa shardi ah baynahumaa labada khudba dhexdooda la juluuso la fadhiisto fowqa dumaaniinati salaati salaada xasil dumaaniinadeeda iyo xasilkeeda xoogaa inka badan fooq fowqa dumaaniinati salaad salaada dumaaniinadeeda salaada xasilkeeda in xoogaa ka ka koraysa waa inuu fadhiisto salaada dumaaniinadeeda intee ugu yarayd biqadri subxaan allaahi xoogaa waa inay ka badato intuu meesha fadhinayo sida inta suurat اlikhlaas qul huwa lahoo kale inta lagu akriyo oo kale a suurat suurat اlikhlaas inta laga akriyo oo kale qul huwa lah waay suurada cajo badan wey nin baa lagu laga sheegay war ikhlaaska akri baa la yiriyo ikhlaaska ikhlaaska akri baa la yidhi marka wuxuu yidhi sidayda kalea khayrku ii dhameeyey ikhlaaska weli ma gaarin macnaha ma aqaan buu yidhi qul huwa allah sida kale aan u khayr badnahay qul huwa allah ikhlaaska qof baa laga sheegay midou ahaaba marka ikhlaaskaas iyo wixii ka koreeya aan badnayn buu fadhinayaa waaya walmuwaalaatu waa shardiga xiriirin baynahumaa la xiriiriyo labada khudba waa in la xiriiriyo macnaaha markii mid la dhameeyey oo wax yar la fadhiyey tan kale horey ha laga bilaabo daahdaah iyo lama rabo qof baraarugsan baa la rabaa khudbooyinka inuu akriyo oo wax garanaya oo qofkii haddii uu xiriirin waayo fasal dheer meesha yimaado way dhibaysaa arrintaas laba ragcadood qadar laga tukado hadduu meesha iska fadhiyo sida ugu fududna loo tukaday waxa weeyaan fasli baa meeshaa dhacay wuxuu yidhi walmuwaalaatu waa misna shardiga xiriirin baynahumaa labadii khudbo iyo wa bayna salaati markii hore labada khudbo hala xiriiriya ahayd haddana labada khudbo iyo salaadda ha la xiriisho salaaddii ma laga baxa waxaan leeyahay khudbadii ma laga baxay dambe salaadda hore ha laga galo isawuuda iyo safidda dedeji maanta oo dhan haddaa qofkaani safaafka ku dhex meerayso oo laba ragcadood qadar lagu tukado oo iskaga dhex jiro oo howlo kale iska galo oo daaho muwaalaadkii baa meesha ka baxayo shardi baa la waa dadku waa inay baraarugsan yihin horey ka istaagaan si fiican u sinmaan horey laga galo salaadda waaya wa an takuuna waa inay tahay khudbadu bilcarabiyati carabiya waa inay tahy biluqati alcarabiya wey luqa alcarabiya waa in lagu akri wain kaana saamicuuna lahaa dadka dhegeysanaya hadday doonaan ha noqdeen buu yidhi sharxu aajim cajami dadka carabiga aflaawayaasha kaa laa yacrifuunaha aan carabi waxba ka garanay haddii xataa loo khudbaynayo dadkan maxaan carabi ugu akrinaya maba garanayaane dhihi maayo qofku carabi ku akri baa lu leeyahy diinta iyo qur-aanka carabi kusoo degay inay hadhow fahmaanna waa la rabaayo bartaan haddii wax kale loogu khudbeeyo weligoodba xil isi saari mayaan carabiba u baahan mayaan waxay moodayaan inaanba laga kaaftoomayba qur-aanka iyo sunnada fahamkeedana wuxuu ku xihan yahay carabiga in la yaqaan qof aan carabigiiba garanayn waaye midda kale waa litibaaci salafi walkhalaf salaf iyo khalafba waa lagu raacayaayo carabi bay ku khudbayn jireen ummaddun carab ma wada aha xilligii nebiga dadkii saxaabada ahayd dadkii islaamay iyo dadkii diintu gaadhay carab ma wada ahayn meel la sheegay xilligaas ama xilligii salifka salafka in luqo kale loogu khudbeeyey khudbo jumcana lama soo rarin baa la yidhi carabiga dadka ha loogu khudbeeyo mama inaad rabtid inay dadku fahmaan dee marka ka horeysa usii fasir ama marka ka dambeysa u fasir haddaan wax carabi yaqaan lahayn ka waran marka lagu leeyahy luqo kalea lagu akrinayaa wax carabi akhriyaan weyne wax carabi akr- yaqaan haddii la waayo de waxa weeyaan intaa mid carabi ka baranayo mid baa luqadoodaas ku khudbeynaya hadda mid baa markaa khudbadiisaa ku akrinaya saasay noqoto marka haddii inta kaas carabiga baranayo kan waa ku waa waa waa ugu khudbeey waxaa la yidhaahdaa hadduu khudbada jumcada arkaantii uu akriyo yaqaan cilmi leeyahay carabi ku akriyo iyaga laakiin uu wax kale dhex geliyo luqad kale taas culimmadu way ka hadlayaan waxay leeyihin arkaanta in lagu akriyo waa laga maarmaan carabi laakiin haddii inta kale uu wax kale ku akriyo iskaga jidho waa u jidhaa waaya carabigaasaa lagu akrinaya sharaxaas ma qabanaya waa in ay tahay carabi imaamu nawowi baa masaladan si xeel dheer isna uga hadla raxmatullaahi calayh marka carabi markii la yidhi ha lagu akriyo fawaa'id badan baa ku jira baa la yidhi fawaa'id tiro badan ayaa halkaa ka imaanaya carabigaa lagu akrinaya a isku mid baan bahaynaa kii maalinta dhutahay sameey a carabi waa inay tahay maxaa ku xiga halkaa marka wa an yasmaca wa an muxuu qoray horta ma arbacuuna buu idiin qoray mise arbaciina kabacdi baa yasmaca wax la xarakaynaya laisla fahmayaay arbaciina adiga arbacuuna buu kuu qoray dad kalena arbaciina ma haysaan kulli waa arbacuuna haa marka arbacuuna iyo arbaciina waa meesha kala taalla markaas ficilka ka horeeya laba xaraka u kala qaadanaya midba gaarba u shaqaynaya haddii arbacuuna ah haysaan waa an yasmacahaa waa inay maqlaan khudbada jumcada arbacuuna afarta ugu yaraan haddii kalena waa an yusmicahaa waa inuu maqashiiyo arbaciina afartan waa inuu maqashiiyo wa an takuuna waa inay tahay kulluhaa dhammaanteed fii wakti duhri waktiga duhurka khudbada lafteeda barqadii lama sii bilaabi karo xilliga duhurka waa in la akriyo xilliga duhurkana jumcada waa in la tukado saas baa lagu maamulaya ayb marka masaladaas khudbadana waa dee kutubta kalea kusii gaarayna insha allahu tacaala darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab